إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وmaن تبcahم بإحsaan إلى yوم الdيin أmا bعd waxaan ku soo jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa waa dersigeennii boqol toban iyo saddex oo nooga bilaabanaya aayadda toddobiyo labaatan aayadda sideed iyo labaatanaad ee min suuraةi الأxزaab qaala اllahu tabaaraka wa tacaalى yaa أyuha الnabiyu nabigaanow qum waxaad ku tidhaahdaa liaswaajika sawjooyinkaaga in kuntunna haddaad tihiin turidna kuwa doonaya alxayaata dunyaa nolosha liidata iyo wasiinataa quruxdeeda fatacaalayna kaalaya umatickunna aan idin raaxeeye wa usarrixkunna aan idin sii daaye saraaxan sidayn jamiilan wanaagsan wa in kuntunna haddaad tihiin turidna allaaha allaah kuwa doonaa wa rasuulahu rasuulkiisa doonaa wa daara alaakhirata daarta aakhira doonaa fa ina allaaha alleh acadda waa u diyaariyey lilmuxsinaati gabdhaha camalka wanaajiya minkunna idinka xaalo aad tihiin ajran ajar ajarkaasoo cadiiman weyn aayaddan allah subxaana wa tacaala wuxuu rasuulkiisa ku amraa inuu sawjaadkiisii khiyaar geliyo arrintaasna waxay ku dhacday nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku mashquulsanaa oo waqtigiisoo dhan geliyey faafintii diinka iyo risaalada gaarsiinteeda ummadda uu gaarsiinaa taas marka waxay keenaysaa inuu ka mashquulo wax badan xaggii kasabkii adduunka taasu marka waxay keentay in dhib badan iyo cidhiiri badan oo xagga nolosha ay la kulmaan ummahaatulmuminiinka sidaan soo ogaanana nabigu sala allahu calayh wasalam uu gaajo darteed dhagxaan caloosha ugu xihanayay ummahaatulmuminiinkii sidaasay noqdeenoo in dhowr bilood aan gurigooda dab laga shidinay gaareen marka rasuulka alle ayay weydiisteen inuu biilka u waasiciyo oo bal xoogaa dhaqaala raadiyo sidaas rasuulkuna waa dhibsaday sababtoo ah waxa uu ku mashquulsan yahay ummaddaas inuu gaarsiiyo risaaladii iyo towxiidkii iyo diinkii nabiga sala allahu calayhi wasalam arrintaas marka cidhiirigaas uu dareemay maalin maalmaha ka mida nabiga sala allahu calayhi wasalam sida uu yidhi jaabir waxaa soo qaabilay abubakar iyo cumar oo ka idan dalbadeen nabiga inuu usoo galaan aan kuu nimaadna yidhahdaan rasuulkii allah waa u soo galeen nabigu waa fadhiyaa zawjaadkiisiina hareerihiisay fadhiyaan waana aamunsanya cumar ibnu khadaaba wuxuu yhi rasuulka anaa ka hadal siina waa kan aamusane waxaa dhici karta bal inuu qosle waa ka hadal siina nabiga xoogaa inuu murugsan yahay yuu dareemay cumara wuxuu yidhi rasuulka allow haddaad arki laheed ibnata zayd waa zawjadiisii ayadoo mar dhoweed inta nafaqay u weydiisatay aan qoortaa saas u kala jifshada arkila waa yaabihe markaasuu ku qoslay nabigu markuu nabigu ku qoslay sala allahu calayhi wasalam ilaa gawsihiisii muuqdeen uu yidhi waa kuwaan hareerahayga hadda fadhiya anigana nafaqay u weydiinayeen waa kuwaan hadda hareeraha iga fadhiyo nafaqay u weydiinayeen marka abubakar caaishuu dhalay cumarna xafsuu dhalay oo ummahaatulmuminiinka ka mid ah labadoodii labadoodii u dhaqaaqay inay garaacaan oo yidhahdaan ma rasuulka aad weydiinaydaa nafaqo nabigu waa ka reebay ka leexdi ayaguna markaas kadib weydiinay marka aayaddaana soo degtay oo aayatu takhyiir ah allah subxaana wa tacala wuxuu yidhi khiyaar geli laba shay kala doorta dheh inaad waxa weeye aan iska kiin sii daayo oo aad sidaas ku tagtaan oo aad guursataan rag dhaqaala haysta oo dhaqaale adduun aad ka helaydaan iyo inaad ku sabartaan dhibkaas ood nabiga doorataan sala allahu calayh wasalam oo ilaahay dartiis u sabartaan oo daarta aakhira ilahay inuu ku abaalmariyo abaalmarin weyn kala doorta markii takyiirku soo degay nabiga sal allahu calayh wasalam caaishuu ka bilaabay taasuna waa waxyaalaha tusaya caaisha fadligeeda si xadiiska bukhaari iyo tusayo caaishuu ka bilaabay ta u yimid uu yidhi dhegayso arrinaan ku amraya arrintaas ha ku degdegin go-aanka gaarideeda ilaa aad kala tashato aabbaha iyo hooyada labadaas markuu saas ileeyahay waxay tidhi caaisha nabi waa og yahay aabbaha iyo hooyada inaysan igula talin inaan nabi maxamed ka tago oon faaroo marka maxay tahan idhi yidhi markaasuu ii sheegay uu yidhi ilaahay khiyaarkaasu soo deji inaan iska kiin sii daayo ta amra bixin inin siiyo oo aad guursataan nimanaad biilka helaydaan iyo inaad ku sabartaan ood alla iyo rasuul iyo daarta aakhira doorataan markaasaan idhin tihi ma tanaan aabbihi hooyo kala tashana alla iyo rasuul iyo daarta aakhira inaan doorto iyo inaan adduunyo doorto miyaan maanta aabbahi hooyada kala tashana qofna kala tashama allaan doortay rasuulkaan doortay daarta aakhiraan doortay sidaasay go-anta dhammaan intii kalena dariiqaasay wada mareen nabiga sala allahu alay slam markay go-aankaa siday caaisha ayuu ummahaatumuminiinkii kaleeta mid mid ugu tegay mid walba sidii ku yidhi caaisha siday tidhi ay wada yidhahdeen dhammaantood ilaa raallaha ka noqday marka ayadu waa sidaas yaa ayuha nabiyu nabigaano qul waxaad ku tidhaahdaa liaswaajika sawjooyinkaaga in kuntunna haddaad tihiin turidna alxayaata addunyaa turidna kuwa doonaya alxayaata nolol addunyaa ee liidata iyo wasiinata quruxdeeda hadaad taas rabtaan fatacaalayna kaalaya umatickunna waan idin raaxayna mutcan idin siina mutco waxaa la idhahdaa gabadha marka la furo ambabixinta la siiyo wey gabadha haddii la furo waxaa la rabaa ninku ambabixin inuu siiyo maana iyada keligeeda inuu iska diro kaalaya umatickunna waan idin raaxayn oo waxaan idin siinayaa ambabixin wa usarixkunna waana idin sii daynayaa saraaxan sii dayn jamiilan quruxsan si qurxoonaana idiin sii dayna eedayn iyo lahayn dhib wa in kuntunna haddaad tihiin turidna allaaha allaah kuwa doonaya wa rasuulahu rasuulkiisa doonaya wa daara alaakhirata daarta aakhira doonaya fa in allaaha alle acadda wuxuu u diyaariyey lilmuxsinaati gabdhaha camalkooda wanaajiya minkunna idinka xaalaad tihiin aad leedaha minkunna idinka xaalayn ka mid dhimin mintu tabciidiya maaha waa bayaaniya maxaa yeelay dhammaan ummahaatulmu'miniinku waa muxsinaad marka ee muxsinaadku gobolka midu muxsinaad ma aha dhammaanay wada muxsinaad yihiin marka minkunna idinka xaalaad tihiin idinka oo matmuumina xaalaadtiin muxsinaadkaas ilaa wuxuu u diyaariyey ajran ajarkaasoo cadiiman weyn weeye ajar weyn ayaa ilaah u diyaariyey subxaana wa tacaala aayaddaas xubun ayay ka qaateen fuqahada waxay yidhaahdeen haddii ninka sawjadiisa uu yidhaahdo kala dooro inaad ila joogto sidaadi sawjo iigu ahaato iyo inaad furiin labadaas mid qaado day tiraa waxaan doortay inaan kula joogo khalaas furiin ma dhicin furiin wax laydhaha ma dhicin mar hadday asagii doorato nabiga sala allahu calayh wasalam waa kala dooransiiyey khalaas waxa weeyaan waxay doorteen asaga wax furiinu ma dhicin wax furiin a ma dhicin sida xadiiska bukhaari muslim ku sugan saas tiri caaisho maadaamaan dooran asaga laakiin hadduu yidhaha kala dooro furiin iyo joogitaan oo ay tiraa furiinkaan doortay khalaas waa furanta uma baana hadda kadib inuu furo keliya waxaa khilaafku ka jira maxay ku furan tahay ma hal dalqay ku furan tahay mase waa baa-intayba oo meel laga soo celiyoba male sidaa aimo badan ku tageenoo shaafici uu ka mid yahay hal dalqay ku tag maadaama uusan dalqooyin sheegin furiin uu yidhi hal miday ku furantahay sidaas weye ummahaatulmuminiin marka waxay doorteen nabiga sala allahu calayh wasalam iyo allah iyo daarta aakhiro sagaalay ahaayeen markaas ay dooranayeen khadiija bintu khuweylid way ka horreyday dhammaan sagaal ka dambeyday ayay ahaayeen sagaalkaas shan waxay ahaayeen quraysh shanta quraysheed waa caaisha binti abibakar sidiiq iyo xabsa binti cumar ibn alkhadaab iyo ummu xabiiba binti abi sufyaan iyo sawda binti zamca iyo ummu salama bintu abi umaya ibnulmuqiira shantaas qurayshay ahaayeen lix waxaa ku ah safiya binti xuyay oo reer bani nadiir ah toddoba waxaa ku ah maymuuna binti alxaaris alhilaaliya sideed waxaa ku ahaa zaynaba binti jaxshi alasadiya sagaalna waxaa ku ahaa juwayriya binti alxaaris almusdalaqiya radia allahu canhunna sagaalkooduba waa ka dambeeyeen khadiija binti khuweylid khadiija binti khuweylid bacdigeedu sagaalkama nabigu guursaday sala allahu calayh wasalam khadiijo intay nooleed nabigu lama guursan salawaatullaahi wasalaamu calayh asagoo shan iyo labaatan jira ayaduna ay afartan jirtuu guursan khadiija ilaahi weynaa subxaana wa tacaala waa isku baaqi yeelay ilaa rasuul laga dhigay nabiga sala allahu calayh wasalam khasaa'ista khadiijo waxaa ka mid ah caruurta nabiga oo dhan khadiija ilaahay ka siiyey ummahaatu mu'miniinka kale mid ka midu wax uma dhalin nabiga sala allahu calayh wasalam caruurtoo dhan khadiija alla ka siiyey wiilka ibraahiima marka laga reebo ibraahiim ummahaatu muminiin ma dhalin ee waxaa u dhashay addoontiisii maariya alqibdiya ayaa u dhashay nabiga sala allahu calayh wasalam khasaa'isteeda waxaa ka mid inuusan la guursan laakiin inta kale waa la guursan ayada lama guursan in alla intay la joogta ilaa ilaahay uu oofsaday khasaa'isteeda waxaa ka mid ah inay tahay khayru nisaa ilumma ummadda nabi maxamed dumarkooda midda u khayr badan khilaafa waxaa ka jira ayadiiyo caaisha yaa khayr badan khilaafaa ku jira khadiija bintu khuweylid iyo caaisha bintu abibakar sidiiq yaa khayr badan oo af yaa fadli badan xaafid ibnu kaiir halkan saddex qowl ay culimmadu ka leeyihin qowl dhaha khadiija fadli badan iyo qowl le caaisha fadli badan iyo qowlka saddexaad oo al midna la dhihma labadooda waa fadli badnaayeen middaasa fadli badanna waa laga joogsana saddexda qowlba xaafid waa keen meeshan waxay ka mid tahay meelaha ay xaafid ibnu kaiir uu ku sheego shiikiisa axmed ibni cabdilxaliim ibnu cabdisalaam ibnu taymiya abucabaas ataymiya shaykhuna abulcabaas ibnu taymiya la weydiiyo masaladaa meelo badan uu ku sheego tafsiirkiisa ka mid a sheekiisa waxa weyn abulcabaas ibnu taymiya oo halkan ay ka mid tahay oo alif laamiin suuratulbaqara markuu sharaxa ay ka mid tahay uu ku sheegaa waxaa la weydiiyey khadiija bintu khuweylid iyo caaisha yaa fadli badan wuxuu yidhi labadooda mid walbaaba arrin gooniya ayay la gaartay oon midda kale lahayn fadiilo gooni ah oon midda kale lahayn ay mid walba la gaartay wuxuu yidhi tacsiirka khadiija wuxuu ahaa awalulislaam nabiga sala allahu calay wasalam waxyigu ugu horreeyey markuu ku soo degay ee uu argagaxay ayadaa sabarsiinayda dejinayda gaaladu markay dhibaan ayadaa sabarsiinayda qalbiga u dejinayda ayadaa maalkeediioo dhan siiday si uu diinta ugu kaashado awalu islaamay ku soo aaday dhibkiiyay u dulqaadatay alla dartiis rasuulkay ugu gargaartay wakhtigu ugu baahi badnaa waxayna siiday gargaar aan qof siiyey la erg ummahaatu muminiin oo kale hal qof oo kale welidaa saas daraaddeeda nabiga sala allahu calay wasalam bacda mowta waa kii sheeg sheegi jiray oo khadiija waxa weeyaan sida u tiltilmaamaa ay ka masayrtay caaisha oy tii rasuulka allow adduunka inaad dumar joogi inaad mooddaa ayada maahane markaasuu leeya khadiijo ii daayo dadku markay i beeniyeenna iyadu rumay maalkooda markay ii diideenna ayadaa i siiday duriyadana ayada alla iga siiday soo ma jeed waxaasoo dhan oo aan cid kaloo lale la erag ayay iskale erag laakiin caa-isho fadiiladeedu waa aakhirkii islaamka oo waxay tahay cilmigii ay nabiga ka xambaartay oo faqiihad ay aheed cilmigaasay muslimiinta u soo gudbidoo qof ummahaatu muminiin cilmigaasoo kale soo xambaaray uusan jirin fadiiladaasa iska leedo dheeradu waxaa ku tusaa khadiijo fadaaisheeda iyo qof lamidu inuusan jirin allaha salaam u soo diray khadiijo allah rabbulcaalamiin iyo malakul jibriil aa salaam u soo direen xadiiska saxiixi lbukhaariga ku sugan min xadiid abi hurayra nabiga sala allahu calayh wasalam waxaa u yimid jibriil markaasuu yihi yaa rasuula allah haadihi khadiija rasuulka allow middaan soo socotaa waa khadiija weelay sidaa cunto ama sharaabaa ay ku jira faidaa atadka hiya faidaa hiya atadka faqra'ha asalaam min rabbihaa wa minii wa bashirhaa bibeytin fi ljanna markay kuu timaado salaam gaarsii rabbi xaggiisa ka timid bal fiiri waxa weyn waa fadiilo aan fadiilo wala sinan lahayn salaan rabbi xaggiis ka timid rabbigeed iyo aniga gaarsii waxaa noogu bishaaraydaa guri jannada ku yaalla oon laga dhisin buluketi guryaha jannada waxaa laga dhisaa buluketi dahab iyo fida kaasu ma aha waa ka qaalisan waxaasona wuxuu yidhi nabiga sala allahu calay wasalam guri ugu bishaareeyuu yidhi min qasabin oo luul ah jawharta qaaligaa weeye oo isku dhegan hal xabbo isku dhegan oo dhexda laga darooliyo guri nuucaasar ugu bishaaree laa sakhaba fiihi walaa nasaba oon buuq aan lahayn gurin ugu nasa karoon qayle ka yerin dhibna uusan ka jirin marka salaantaas ayaa waxyaalahay la qaastahay ka mid laakiin khadiij waxaan rabaa caaisha malkul jibriila iyada salaama malkul jibriila yidhi salaan iga gaarsiin ma dhihin rabbiyaa iisoo dhiib nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu ku yidhi waxa weeyaan haadaa jibriil yuqri'uka kan waa jibriilo caaishay waa ku salaamaya markaasay tihi wacalayhi asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu tara mala ara inta salaamtii ka rididay ay tihi kolley waxaad aragtaa waxaan anagu u jeedin laa nabigu wuu arkaa malagga laakiin ayadu ma jeedeen marka sidaasna waa sida salaamta loo ridiyo markii lagu yidhi hebelaa ku salaama fiiri sida salaamta u rididay markii la yidhi kan waa jibriil waa ku soo salaama maxay tihi wacalayhi asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu saasaa loo ridiya salaamta lagu soo gaarsiiyan sidaasaa loo ridiya xadiidkana saxiix bukhaari uu ku sugan yahay khadiijo khasaa'isteeda waxaa ka mid a weligeed nabigu uma caroon kama caraysin nabiga weligiis kama haajirin nabiga sala allahu calayh wasalam laakiin ummahaatu muminiin dhammaantood bil uu ka dhaarta nabigu inta u carooday bil dhan uu ka hijrooday kadib weligeed laakiin wax weyn khadiijo nabigu uma caroonin salawaatu ullahi wasalaamu calayh khasaa'isteeda ayay ka mid tahay khasaa'isteeda waxaa ka mid a waa gabadhii ugu horreeyey ummadda muslimka ee nabiga rumayday khadiija khadiija bintu khuwaylid radia allaahu tacaala canhaa marka aad ayay fadaaisheedu u badantay markii ilaah uu ka oofsaday waxay dhimatay sanadii oo waxa weeyaan tobnaad ee hijiriyaday dhimatay hijirada saddex sana ka horreed hijirada maa waxaan rabaa bicada sanadii tobnaad ee bicada hijirada maaha marka bicadii nabiga laga joogo toban sano oo weli hijradii la gaarinoo hijradii saddex sano ka dhiman tahay markaasay dhimatay markaas kadib uu nabigu guursaday sawda binti zamca markaasuu guursaday sawda binti zamca radia allaahu canhaa ayaduu guursaday khasaa'isteeda waxaa ka mid a sawda binti zamca markay gabowday nabigu inuu furu damca waxay tidhahay furin habeenkii maalintii aan anuu nasiibka u lahaa khadiiju u jeclaa dumarkiisa nabiga sala allahu calay wasalam waxaan rabaa caaisha caaishu u jeclaa dumarkiisa oo waa la weydiiyey nabiga sala allahu calayh wasalam oo waxaa la yidhi man ayunnaasi axabu ilayka dadka yaad u jecesha markaasuu nabigu yidhi caaisha markaasaa la weydiiye oo la yidhi fa min arijaali raggana markaasuu yidhi abuuhaa dumarkoo dhan caaishu nabigu u jeclaa raggoo dhanna aabbaheed oo abubakar sidiiq marka maalinkii ay sowda nasiibka u lahayd markay gabowdo nabigu doono inuu furo waxay tidhahay furin cismadaas aan iskaga jiro maalinkaygiina waxaan siiyey caaisha caaisha laba habeenay laheyd marka labadaasaa nabigu sii jiray sala allahu calay wasalam maxaa yeelay waxa weyn waa gabadhaasaa siiday waxayna u siiday nabigay ku raalligarinay nabiga ayay ku raalligarinayda radia allaahu canha kadib nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu guursaday caaisha bint abi bakr sidiiq radia allahu tacaala canha hijrada ka hor laba sano ama saddex sano ayuu guursaday oo lagu nikaaxiyey macnaha ayadoo lix sana jirta lix sana ayadoo jirta gabadha iyadoo saqiira in la nikaaxi karay kutuse hal sana ayadoo jirta la nikaaxi karaa gabadha iyadoo caawo dhalataaba la nikaaxi karaa iyadoo caawo dhalatay aaba la nikaaxi karaa aabbeheedaa nikaaxay weliba waxay ka mid tahay meelaha ijmaaca ah aabbaheed asagoon gabadha idan weydiin inuu nikaaxi karo ilaa caruur saqiira xaa-idan laga weydiina maba yaqaan mogta marka ayadoon idan la weydiin nikaaxu marku ansaxaya laisku waafaqsanya waa markaas bis aabbu inuu nikaaxi karo gabadha idan la-aan waa markay saqiirta lix sana ayadoo jirto oo saqiir ah ayaa nabiga lagu nikaaxiyey sala allahu calayh wasalam sagaal sana ayadoo jirtana waa la gurigeey oo waa loo gurigeeyey siddeed iyo toban sana ayadoo jirtana nabiga ilaahay oofsaday siddeed sana ayadoo jirtana ilaahay baa oofsaday nabiga sala allahu calayh wasalam siddeed iyo toban sano sideed iyo toban sano ayadoo jirta khasaa'isteeda waxaa ka mid a gabar bikraa ma guursan ilaa caaisho maahane nabigu gabar kaloo bikraa maba guursan khasaa'isteeda taasaa ka mid a khasaa'isteeda waxaa ka mid ah allah subxaana wa tacaala markuu soo dejiyey aayaddan hadda akhrinayneen waxa weyn aayatu takhyiir nabigu ayaduu ku bilaabay ayadoo u da-ya haddana markaasaa ummahaatu muminiinkii kalena ku daydeen waa fadiilo weyn khasaa'isteeda waxaa ka mid ah munaafiqiintu markay wax ka sheegeen ilaah wuxuu soo dejiyey dhowr iyo toban aayadood oo uu ku beri yeelayo kuna sheegayo gabar dayba inay tahay oo ilaa qiyaamu saaca muminiintu ay akhriyaan oo salaada lagu tukana aayadahaas ayada ilaahay ku beri yeelay ayaa ka mid ah khasaa'isteeda waxaa ka mid ah nabiga sala allahu calayh wasalama waxaa lagu oofsaday maalinkeedii gurigeeda guri qolkeediiana lagu aasay qolkeedii iyadoo saas korka ugu hayda nabiga sala allahu alay waslam ayaa nabiga naftu ka baxday ayaa nabigu naftu ka baxday khasaa'isteeda waxaa ka mid a intuusan nabigu guursan aan malag u keenay muuqaalkeeda markaasuu yidhi gabadhaana guurseed markaasaa nabigu yidhi hadduu ilaahay agtiisa arrinkaanu ka ahday waa socod doona waana socod khasaa'isteeda waxaa ka mid ah maadaama ay saxaabadu ogaayeen nabigu sidau u jecel yahay caaisho hadiyooyinka ay u soo dirayaan nabiga waxay ku aadi jireen habeenka uu gurigaas jiro guriga caaishay ku aadi jireen ilaa nabigu inuu u jecel yahay ogaay ay ogaayeen markaasay ku aadi jireen aad ayay u badan tahay waxa weeyaan khasaa'isteeda laakiin nimanka shiicada ah raafidada ah ayagu way lacnadaan nimanka shiicada ah caaisha bint abibakar sidiiq ee saddex iyo toban aayadood lagu soo dejiyey oo ilaah ku beri yeelayo oo qur'aan ah ayagu waa lacnada ogow raafida waa saas haddaad u haysato muslimiin diinta ilaahay difaaca hadaad adugu u taqaan shiicada lagu sheegaayna kow dowladda ugu weynoo shaydaanada waxa weeyaan waa dowladda raafidada ee la yidhahdo iiraan taas wey laakiin baqbaqbaqbaq markay idaacadaha ka yidhaahdaan waxa weyaan caamiga muslimka wuxuu leey waa kuwaasaa maraykankayba iska soo horjeeda oo waqooyiga kuuriga shuuciga mogta maraykanka iska soo horjeedaan maadan ogeyn dad ayagana maa jeclaata ha shuuciyad aan ilaahba jiritaankiisa ogeyn ha way isku kacsan yihin iyo kuuba iyo koox kooxo badanaa jira ay maraykanka isku kacsan yihin marka jacaylkaaga iyo nacaybkaagu ma maraykanka ilala doodaa mase waa ilaah dartiis ya marka ma ahan waa dawla shaydaaniya ee dawla islaamiya maaha kacaan muslimana maaha ee waa kacaan shaydaan nabigu wuxuu guursaday sala allahu calayh wasalam xafsa binti cumar ibn alkhadaab ayuu nabigu guursaday sal allahu calayh wasalam waxay dhimatay labaatan iyo sideed hijiriyadu markay aheed waa khilaafadii cumaan ibnu cafaan khawaasteeda waxaa ka mid a khasaa'isteeda waa furay nabigu sal allahu calayh wasalam xabsa binti cumar markuu furay ayaa malakul jibriil u yimid markaasuu yidhi allah wuxuu ku amray inaad soo celido xabso fa innahaa sawaamatun qawaama wa inahaa zawjatuka filjanna waa gabar soom badan salaatuleyl badan aakirana waxay ka mid tahay zawjadaada oo jannada marka waa soo celiy wuxuu kaloo nabigu guursaday umu xabiiba bint abi sufyaan magaceeda waxa la ramla binti sakrin ibnu xarbi ibnu umaya ayuu nabigu guursaday sala allahu calayh wasalam umu xabiiba bint abi sufyaan ayuu nabigu guursaday sala allahu calayh wasalam marka dadkii horay u islaamay ka mid aheed ayada iyo sawjkeedii waxay ka mid ahayn dadkii xabashada u soo hijrooday markuu xabashada ay u soo hijroodeen zawjkeedii cubaydullaahi ibnu jaxshi waa ka gaaloobay waa ka ridoon kirishtanaan hayuu iska yimid markuu yimid xabashada markuu xabashada yimid uu yidhi anugu kirishtaanaan waa gaaloob ayada islaamnimadeedii alla ku sug nabiga fiiri sala allahu calayh wasalam marka maadaama gabadhan waddan gaalay joogtaa qatar ah zawjkeedii waa gaaloobay isagaa soo doonoo guursaday taas maxay ku tusaydaa nabiga guurkiisa waxa weeyaan sida ay leeyihiin shayaadiinta waxa weeyaan mustashriqiintu ma ahan oo ay leeyihin waa nin shahwaaniy oo shahwi u guursada maaha xikamaa ku jira xikam ayaa ku jira qaar ayagaa lagu xifdina gabdhahan la guursanaa qaar qaraabadooda lagu soo jiidaa ilaa ninku markuu qolo ka guursado qaraabadii xiriir iyo calaqaada dhex mara markaa dacwadii iyo ay u nusraynayaan xaqi waxayna yidhaahdaan culummadu laba nuqdo aa calaamadaha ugu waaweyn ku tusaa nabiga guurkiisu inuusan shahwo ahayn ee xikam uu yahay laba nuqdo muhiimaa jira nuqdada ugu horayda goormuu dumarka badan nabigu guursaday dumarka badan wuxuu guursaday sinu shuyuuka markuu duq noqday kadib konton sano markuu gaaray kadib uu guursaday ka hor waxa weyn khadiijo bisuga hadday shahwa tahay markaa waktiga dhallinyaradu guursana sow ma waa nuqdada ugu horayda nuqdada labaad oo qof walbaa dareemi karaa waxay tahay inaysan shahwo ahayn guurka nabiga sala allahu calay wasalam ee xikam ay tahay dhammaan waxa weyn ummahaatu muminiin waa wada garooday ahayd marku guursanaya marka laga reebo caaisha bint abubakar sidiiq qofka shahwaani hadduu yahay shahwa u guursanaya ma garoobo baliyuu raadsala waa may sow ma jeed labadaas nuqdo qof kasta oo caami iyo culmo waa xifdi karaan marka marka xikama marka mar alla markii uu ninkii ka gaaloobay kadib uu doonay nabiga afar boqol oo diinaaru mihir uga dhig afar boqoloo diinaar ma taqa waa kun garaamu dahab intaas uga dhig ka badanna waa bixi jiro nabigu mehera gabdhaha inta lacag laanta lagu helay waxa weyn haddana la iska furaayo la iska ilaaliyo so uma jeedin nabigu wuxuu guursaday sala allahu calayhi wasalam kadib umu salama umu salama magaceeda waxa la hinda bintu abi umaya ibnu muqiire ayuu guursaday wiilkay dhashaaba ku nikaaxiyey nabiga cumaraaba ku nikaaxiyey oo iyadu ay dhashay waana sida imaam axmed uu ku tegey gabadha wiilkay dhashay inuu weli u noqon karo qaar ay yidhahdeen waa ma ma dhici karto inuu ku nikaaxiyo saqiiruba aha laakiin xaafidku halkaan uu ku difaacay hortiisna xaafidulbayhaqi uu ka soo naqliyey inaysan wax sugan ahayn saqiiru aha marka isagaaba ku nikaaxiyey isagaa ku nikaaxiyey ummahaatulmuminiin ayadaa ugu geeri dambayday umu salama ayadaa ugu geeri dambeyday ayadaa ugu geeri dambeyday waxay dhimatay hijradu markay ahayd lixdan iyo saddex baqiicaana lagu aas baqiic ayaana lagu aas waxaa ka mid ahoo nabigu guursaday zaynaba binti jaxsh min bani khusayma ibnu mutrika ibnu ilyaas ah ayuu guursaday nabiga sala allahu calayh wasalam oo eedadiisna ay dhashay nabiga umayma binti cabdilmualib ayaa dhashay umayma binti cabdilmualib ayaa dhashay khasaa'isteeda waxaa ka mid ah ayada ilaaha ku nikaaxiyey laakiin ummahaatulmuminaadka kaleeto ummahaatulmuminiinka kale waxaa ku nikaaxi jiray mid walba ehelkeeda weligeedaa nikaaxi jiray ayada allah uga nikaaxiyey min fowqi sabci samaawaat sidaas daraaddeeda waxay dhihi jirtay oo ugu faani jirtay dumarka kale zawajakunna ahalikunna idinka waxaa idin guuriyey eheliyaalkiina wa zawajanii allah min fowqi sabci samaawaat anigana toddobada sama ka koro alla iga nikaaxiy saasay ku dhihi jirta taasuna maxay ku tusee allah halkuu jiraa kor ilahay addoommadiisa waa ka sarreeya adiladeedana lama tiri karo hal casharkaan maraynay waxa weeyaan sacd ibni mucaad markuu xukmiyey nimankii reer bani qurayda ee inta dagaalantana in la diro inta kalena la qafaasho muxuu yidhi nabigu sala allahu calay wasalam laqad xakamta fiihim bixukmi illaahi min fawqi sabci samaawaat soo ma dhis xukunkii alla uga soo xukmiyey toddoba sama ka kor masale waxa weeyaan daliilkeeda habeen iyo maalin meeshii la maraayaba ay ku taallo qur-aan iyo sunna wixii la akriyaba ilahay inuu kor jiraa ku taallo ilahay inuu kor jiro marka sidaasay dhihi jirta zawajakunna ahlikuna waxaa idinkaynin nabiga idinku nikaaxiyey waxa weyn eheliyaalkiina wazawajanii allahu min fawqi sabci samaawaat anigana toddobada sama ka kor alla iga soo nikaaxiyey khasaa'isteeda taasaa ka mid a nabigu wuxuu guursaday zaynaba binti khusayma zaynaba binti khusayma alhilaaliya laba bilood ama saddex bilood bis ayuu qabay kadib waa ka dhimay nabigu wuxuu guursaday sala allahu calay wasalam juwayriya binti alxaarif min bani lmustariq ayuu guursaday waxa weeyaan waxay ka mid ahayd dadkii laga soo qafaashay duulaankii reer bani mustaliq ayay ka mid ahayd sanadii lixaad ee hijriyada waxaa nasiib u helay markii la qaybsaday waxa weeyaan haabit ibnu qays markii qaniimadii la kala qaybsanayay haabit ibnu qays aa nasiib u helay markaasuu kitaabeeyey kitaabo macnaheeda waxay tahay intaasoo qarasha iska bixi aad xorowdid markaad intaasoo qarasha ii keento xoraa nabigaa ogaaday qarashkii uu ka dhiiba isagaana guursaday iyadoo xor khasaa'isteeda waxaa ka mid ah markii nabigu uu guursaday sala allahu calayh wasalam moogta waa la qaybsaday qaniimadii boqol qoys oo qaraabadeeda ah hal mara la xoreey saxaabadu waxay idhahdeen ma nabiga xidibkiisaan gumaysayna oon addoonsayna macnaha a nabiga xidibkiisii miyaan addoonma u haysayna dhammaan halwaa la sii daayo boqol qoysa la sii daayo boqol qof haddee maahan ogo waa boqol qoys marka barakadaasa u keentay ciddeeda barakadaas ayay ciddeeda u keentay waxa la nabiga waxa weya xidibkiisa miyaan addoonsanayna khalaas waa la sii daayo waxay dhimatay konton iyo lix hijriyadu markay ahayd waxaa nabigu guursaday safiya binti xuyey oo ka soo jeeda nabiyullaahi haaruun reer bani nadiir ah maalin maalmaha ka mid ah nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu u yimid iyadoo booyeyda markaasuu yidhi maxaad la booyeysaa markaasay tidhi xabsa binti cumaraa i caydo waxay tidhi adiga gabadh reer yahuudeed ah macnaha qabiil ahaanna waa ka dhala laakiin xoogaa ku xumayn in la yidhahdo reer yahuudeedaa tahay taasaa dhib lagabadhan gabar mu'minaday moogta markaasuu nabigu yidhi maxay kaa dhibaysa maxay kuugu faanay horta nabigaa ku dhalay ila nebi haruuna ka soo jeedaa nabina waa ku qabaa adeerkaana waa nabi ir nabi haaruuna dhalay way ka soo jeedaa macnaha nabi muusena waa adeerkeed nabi maxamedna sala allahu alay slm waa zawjkeedi maxaa lagugu faanay waxaasaad ma haysataa khalaas waa farax taasna waxay kutusaydaa nabigu quluubta si uu ilaali jiray ummahaatulmuminiinka oo u farxad gelinaya xabsana waa la hadla wuxuu ku ilahay ka cabso ilahay uga cabso qofka in la dhibo lama rabo marka taasna sidaasay aheyd oo waxa weyn waa safiya binti xuyey waxay dhimatay markay hijriyadu ahayd waxa weeyaan soddon iyo lix aduu khilaaf badanna waa ku jira iyada waxaa nabigu guursaday sala allahu calay wasalam maymuuna binti alxaarif alhilaaliya oo ugu dambeyday intuu guursado ayuu guursaday sarifa meel la yidhahdo sagaal mayl u jirta magaalada mako ayuu ku guursaday nabiga sala allahu calay wasalam waxay dhimatay iyadana soddon waxa weeyaan lixdan iyo saddex sidaas waa la yidhi haddii sidaas la yidhahdana umusalama inay ka dambeydaan imaanay laakiin khilaafaa ku jira khaalid bin weliid habaryartiis waay habaryartiis waay radia allaahu tacaala canhunna wa ardaahunna marka intaasna waa ummahaat lmu'miniin in yar oo xaafid ibnu kaiir waxuu ka qoray in yaroo ka mida weya hoogaa feexanoo faahfaahinuu ka qoray qaala allaahu tabaaraka wa tacaala yaa nisaaa annabiy nabiga haweenkiisiio man yaati qofkii la yimaada minkunna idinka xaala uu idinka mid yahay bifaaxishatin xaalad foolxun faaxishadaasoo mubayinatin cad yudaacaf waa loo laalaabaa lahaa gabadha la timid alcadaabu cadaabaa loo laalaabaa dicfayni laba laalaab wa kaana daalika lallaabidaas wuxuu ahaaday yasiiran mid u fudud calallaahi alla dushiisa waman yaqnud qofkii addeeca minkunna idinka xaala uu idinka mid yahay lilaahi allah iyo wa rasuuli rasuulkiisa oo wa tacmal camal fasha saalixan camal wanaagsan nu'tihaa waxaan siinaynaa gabadhaas ajraha ajarkeeda maratayni laba mar wa actadnaa waxaan u diyaarinu ilaah yidhi lahaa gabadhaa la addeecda risqan risqigaasoo kariiman wanaag badan allah subxaana wa tacaala labadan aayadood wuxuu ku waaninayaa dumarkii nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam ee doortay allah iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhiro arrintoodiina ay ku sugnaatay inay noqdeen zawjaadkii nabiga fi dunya waalaakhira marka waxaa ilaahay sheegayaa inaysan dadka la mid ahayn dumarka kale oo ay ka duwan yihiin waxay uga duwan yihiin waxay tahay meesha ay ku sugan yihiin gurigii waxyigu ku soo degayay joogaan markaa gurigaas diintu ka faafaydo oo nuurul islaamka laga faafinaa waa in laga ilaaliyaa wax yar oo saxar ah macnaha qalad yar waa inuusan ka dhicin waa in guriga si gooniya loo ilaaliya ilaa waa gurigii dhammaayo waxyiguu ka faafayey maxalkoodu ay degan yihiin waa meel weyn sidaas darteeda qaladka ka dhaca lama eka qaladka gabdaha kale ka dhaca ajarka ay leeyihiin markay daacaadka ilaahay sameeyaana lama eka daacaadka kale sidaasaa rabbulcaalamiin ku yii lama eka maxaa yeele nabi maxamed sala allahu calay waslm dadkii doortay alla doortay rasuul doortay aakhira doortay wey yaa nisaaa annabiyi nabiga haweenkiisiiyo man qofkii yati la yimaada maanta mawsuulkii mushtaragga ahaa waxa weeyaan qof kasta mufrad mudakar mufrado muana hadda mufraddu ku dhici mu'anaha ah man yaati qofkii la yimaada minkunna idinka xaala idin ka mid yahay bifaaxishatin xaalad foolxun faaxishada zina loolama jeedo loolama jeedo maxaa yeelay imra'atu nebiyin weligeed maba sinaysanba weligeed ma dhicin waxa weeyaan islaam uu nabi qabo zina kama dhicin ilaahay waa ka dahiraa nabiyaalka guryada waxaas kama dhacan waa la arkay islaan nabi qabo oo kaafirad waa la arkay nabi luud zawjadiisiyaaba ka midaba soo ma jeedid laakiin weligeed ma dhicin zawjo nabi oo zina ka dhacan ilaahay wuu ka dahiraa wuuna ka ilaaliyaa guryaha nabiyaalka waxaas taas marka maxay ku tusaydaa zinada qubtigeeda iyo xumaanteeda iyo wasaqnimadeeda inay najaas aad u liidata tahay waa la arkay zawjo nabi oo diintii nabigaba diidan oo ka soo horjeeda fiiri laakiin lama hayo zawjo nabi oo zina ka dhacday faaxishada marka la sheegaya annujuus wa suu lkhuluq wey inay nabiga ku maqaalifoobaan ama ku dabeecad kululaadaan wey qofkay taasu ka dhacdaa laleey maaha waa ka dhacda inay ka dhacday lagama hadlaayo qofkay ka dhacda hays jiro alaleey xaafidku wuxuu yidhi haddii xataa faaxishada zina lagu fasiro kama dhalanaydo inay arrintu arrin dhacayda tahay sababtoo ah waa shardi shardiguna laa yaqtadi lwuquuc shardigaa lagu xidhay waxa laydha qofkii saas yeelaa layidhi shardigana shayga haddii lagu xidho macnaheeda maaha shaygaas inuu dhaci karo oo shay aan dhacaynoo lahubo mustaxiilaha shardi lagu xidha markaasuu aayaadkii tirada badnaa yuu ku celcelin jiray xaafidku keen inaan shardigu uusan ka laazimin inuu dhaca miaal walaqad uxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashragta layaxbadanna camaluka allah wuxuu ku leeyahay nebigiisa nabiyow haddaad shirki la timaado camalkaa waa bura waana mustaxiil nabigu inuu shirki la yimaado waa lobaa macsuumu ka yahay muslimiintuna ijmaacay ku yihiin nabiyaalka shirki kama dhaco soo ma jeedin marka shardigu ma keeno dhicitaan waxaa la mid ah nabiyaal badanaa laga soo ekay dhowr iyo toban markaasaa ilahay yidhi walow ashrakuu la xabida canhum maa kaanuu yacmaluun hadday shirki la imaan lahayn camalkooda nabiyaalkaas waa buri waana xaqiiqa inaysan la imaanan waa la waxaa la mid ah ilaa subxaana wa tacaala qowlkiisa uu yidhi qul in kaana lilraxmaani waladun fa ana walulcaabidiin allah nabiga waxaad ku tiraahdaa war alla welad ma leh hadduu lahaa lahaa anaa ugu horray lah inta caabuda ee uusan lahayn hadduu welad lahaa lah fiiri shardigaa lagu xidhay soo maaha ilaahay inuu walad leeyahana wax hadda kahor dhacman hadda kadibna dhicimi sooma jeedid low araada allaahu an yatakida waladan lastafa maa yakhluq alle hadduu dooni lahaa caruur inuu samaysto asagaa doora lahaa fiil shardiyaa lagu xidhay inuu caruur alla samaysto marka mana dhacaydo inuu caruur samaysto marka haadaa shardun wa shardu laa yaqtadii alwuquuc shardi ma keeno inuu dhacaydo marka xataa haddii zine lagu fasiro wax kama laazimaydo inay dhici karto inay zinaystaan waa shardi man yaati qofkii la yimaada minkuna idinka xaalow idinka mid yahay bifaaxishatin xaalad foolxun faaxishadoo mubayinatin cad yudaacaf waa loo lalaabaa lahaa fiiri lahaada mantiya loo celina hayla mufrada muanafay ku dhece man lahaa gabadhaas waa loo laalaabaa alcadaabu cadaabka dicfayna laba laalaab marka taas waxay tusaydaa dembiga ka dhacaa inuusan la ekayn dunuubta dadka kale waana guriga ay joogaan iyo meeshay ku sugan yihiin wa kaana wuxuu ahaaday daalika tadciif lallaabidaas in loo laalaabaa yasiiran waa mid u fudud cala allah ila korkiisa wa kaana wuxuu ahaaday daalika laalaabidaasu yasiiran mid u fudud cala allah ilahay waa awooda inuu laalaabo waman yaqnud qofkii addeeca mantuu mufrada muanasada sidii ugu dhace waman yaqnud qofkii addeeca minkuna idinka xaalu idinka mid yahay lilaahi allah wa rasuulahu rasuulkiisa qunuudku waa adaaca addaacatu wasukuun weeye adeecidda wey qunuudku maanta qunuudku macaani badanu leeyahy qofkii adeeca minkuna idinka xaalu idin ka mid yahay lilaahi allah iyo wa rasuuli rasuulkiisa qofkii adeeca waxay sheegeen alla iyo rasuulu rumaysana oo caqiida ka dhigana waxay amreen alla iyo rasuulu samaynaho cibaadaysana oo ku samaynaa waxay ka reebeen alla iyo rasuulu ka haraa qofka alla iyo rasuul adeeca wa tacmal camal fala saalixan camal wanaagsan nu'tihaa mankaas gabadhii wey gabadhaas waxaan siinaynaah ilaah yidhi ajraa ajarkeeda maratayn laba mar lama ajare ka dadka waactadnaa waxaan u diyaarinay lahaa gabadhaas alla iyo rasuul adeecday risqan kariiman risq wanaag badan oo ah waxa weeyaan janno waxaa muhiima halkaas xaafidku inuu baraarujiyey ummahaatulmu'miniinka jannada waxay ka sarreeyaan dhammaan mu'miniinta kaleo dhan xataa nabiyaalka kale waa ka sarreeyeen jannada masaladan bal fiiriy jannada marka la joogo nabiyaal kaleetana kuma fadli dhan sida lawad ogyi oo qofaan nabi yahaynu nabi lama fadli kaa kao halkay ka imaanee tabacay u imaanee tabacay ku imaanee sababtoo ah waa nabiga zawjaadkiisii soo ma ahan derajada ugu sarida jannada ayaa iskale nabigaa iskale sawjaadkiisuna waa la leeyahy halkaasi la dega meel kale ma dhici karta in la dejiyo iyagoo nabiga zawjaadkiisiiya ma dhici karta meel kale in la dejiyo marka nabiga waxa weeyaan darajada ugu sarayda jannada oo manaasisha rasuulka oo acla alciliyiina halkaasi leeyihin fowqa manaasili jamiici alkhalaa'iq wayna baraarujiyeen mufasiriinta in badan oo ka mid marka waa nuucaas marka kaas ayay iska leeyihiin oo halkaasaa la dejina yaa nisaaa nabiyi nabiga haweenkiisiiyo lastunna ma tihidiin ka axadin qof kuwa la mid ah qofkaasoo min annisaa'i dumarka ka mid ah in itaqaytunna allah haddaad ka baqaydaan falaa takhdacna ha jilcinnina bilqowli hadalka oo fayadmaca uu damco alladii qofka fii qalbihi qalbigiisa maradun cudurka uu ku jiro wa qulna dhaha qowlan hadal hadalkaasoo macruufan wanaaggiisa la yaqaan waqarna ku sugnaada fii buyuutikunna guryihiinna walaa tabarrajna ha ismuujinnina tabarruj tabarruja aljaahiliyati gaalada ismuujinteeda oo kale gaaladii alulaa ee horreyday wa aqimna salaata salaada ooga wa aatiina zakaata zakada siiya wa adicna allaaha wa rasuulahu alla iyo rasuulkiisa adeeca innamaa wax kale maahan yuriidullah allah wuxuu doonaa liyudhiba inuu tagsiiyo cankum xaggiinna arrijsa qurunka ilaah inuu idinka tagsiiyo ayuu rabaa ahla albeyti ya ahla albeyt ahlbeytkiyo oo wayudahirakum uu idin dahiro tadhiiran dahirid wadkurna xusa oo waxaad xasuusataan maa yutlaa waxa lagu aqrinaa fii buyuutikunna guryihiinna oo min aayaatillaahi ilaahay aayadihiisa xaalo uu yahay waxa guryaha lagu aqrinaa iyo walxikmati axaadiistii inna allaaha alle kaana wuxuu ahaaday latiifan mid turid badan khabiiran oo xog ogaal ah allah subxaana wa tacaala wuxuu ku amrayaa ummahaatulmuminiinkii halkan aadaab wanisaau lummati tabacun lahuna fii dalik fiiri xaafid ibnu kaiir hadalkiisa wuxuu yidhi haadihi aadaabun tan waa aadaab aayaadkan aadaabay sheegayaan amara allaahu bihaa nisaaa nabiy oo uu alla amray dumarkii nabiga sal اllahu calayh wasalam wa nisaau ummati tabacun lahuna fii dalika waxa weeyaan dhammaan dumarka mu'miniintaahoo kalena ayagay ku raacsan yihiin oo waa laga raba ayagan aadaabtan ee aadaab ku gooni ah ummahaatulmuminiin ma ahan aadaabtan waa dumarka kalena iyagaasaa laga raba inay ku raacaan ila wuxu uhi subxaana yaa nisaaa nabiy nabiga haweenkiisiiyo lastunna ma tiidiin ka axadin qof oo kale qofkaasoo mina nisaai dumarka ka mid a waad ka duwantihiin meesha aad joogtaan in itaqaytunna allah haddaad ka baqaydaan falaa taqdacna ha jilcinnina bilqowli hadalka hadalka markaad ragga ajnabiga la hadlaydaan hadal jilicsan ha kula hadlinina amarka ugu horreeya idabta ugu horreyda waa middaas gabar kasta oo muslimaad ah waxaa laga rabaa markay la hadlayda nin ajnabi ka ah hadal jilicsan oo la mid ah hadalka zawjadu zawjkeeda kula hadasho inaysan nin ajnabiga kula hadlo sidaasaa laga rabaa hadal jilicsan oo ah sida hadalka zawjadu zawjkeeda kula hadasho waa inaysan kula hadlin maxaa loo diidin allah sheegay cillada loo diiday fa yadmaca fa bisababi an yadmaca inuu damcayo sababkeeda loo diidaa alladii qofka fii qalbihi qalbigiisa maradun cudurka uu ku jiro ayaa damacgala qofka qalbigala ee qalbiga uu uga jiro cudurka waa maxay cudurku cudurku waxa weeye fujuurun wa shahwa siduu yidhi imaamu baqawi waxa weeyaan maradkan la sheegayaa waa maradu shahwa maradu shahwa quluubta laba maradaa ku dhacan ama laba xanuun mid waa soo ogaanay waxa weeyaan waa maradu shubha waa maradu shubha wa shaki waa maradka munaafiqiinta iyo ahlulbidca ku dhaca oo xaqiyuba ka shakisan yihi waxaan xujo ahaynu xujo mooda maradkaas waa mararka ugu qatarsan waxa weyan horena waan ugu soo ogaanay suuradda dhexdeedaba maradkan waa ka duwan yihi waa maradu shahwa waa maradu lfujuuri washahwa oo waxay tahay macnaheeda asagu qofku og waxaan inay xaaraam yihiin naftiiyuusan ka celi karin iimaankiisa daciif iimaankiisiya daciif marka dadka iimaankoodu daciifka yahay hadal jilicsan gabadhii ajnabigaad markay kula hadasho dhareerkaa ka daadan wuxuu isleeyay gabadhu damci waa ku rabtaa marka ha u furin oo waxa weeyaan si uusan waxa wey u fidnoobin adna aan laguugu fidnoobin waa inaad kula hadashaa waxa weyan hadal aan jilicsanayn hadal aan jilicsanayn marka hadalkii waa la cadday jilayca iskadaa markii la yidhi macnaheeda maaha lacaytan amase wax qallabsan ku hadal ma ahan wa qulna ku hadla qowlan hadal macruufan wanaaggiisa la yaqaan hadal wanaagsan oo sharciga lagu yaqaan wanaaggiisa ku hadla hadal wanaagsan waa maxay wuxuu yidhi alimaamu albaqawi waxa weyan hadal wanaagsan waxaa loola jeedaa bitasriixin wa bayaanin min hayri khuduuc waxa weyan hadal cad oo la fahmi karo oo aan khuduuc iyo isjejelin ku jiro intaas wey bitasriixin wa bayaanin biayr biduuni khuduuc hadal cad oo qofku fahmi karo oo aysan ku jirin khuduuc iyo jileec sidaas weya marka mufasiriinta kalena waxay ka cabiraan waxay ihahdaan zawjkeeda hadalkay kula hadasho wa inuusan ahayn laakiin taas waxaad moodaa nasiib daro waxa weeyaan ciyaalsiyadoo kaleeto iyo dadka gaalraacda ah inaysan taas cagsigeed u nool yihiin oo waxa weeyaan gabdhaha ajnabiga ka ah markay la hadlaayaan niiqniiqda iyo siduu hadalkooda u jilicsan yahay waa wax laga xishoodo markay hadhow isguursadaanna sida mooryaantii wada hadla waa bilcagsi sooma jeedi waa wasaq markii waxa weeyaan horeto ajnabiga ka lahaayeen say iskula niiqniiq lahaayeen eberay aheed waa tii laga reebay aheed oo xaaraamta markay isguursadeenoo la rabayn hadal jilicsan iyo raxmad ku wada hadlaanna waa markay isxagxagaayeen marka waa bilcagsi marka waa iimaan la-aanta ku dhacday kutusayda waxaa la rabaa marka kuwa isqabay hadal rifqi leh wanaag leh raxmad leh inay ku wada hadlaan jilicsan kuwa ajnabiga kalaa hadal cad oo aan jilic ku jirin maahan inay isxagxagaan ama iscaayeen hadal cad laakiin aan jilic laga fahmin khalaas dariiqaasaa laga doonaa waqarna ku sugnaada gabdhaha mu'minaadka ahow fii buyuutikunna guryihiinna ku sugnaada walaa tabarajna ha ismuujinina tabarujaljaahiliyati gaaladii ismuujinteedoo kale jaahiliyadii alulaa ee horreedo islaamka ka horreeyey tanuna waxa weeyaan waa amarka kale oo ilaahay uu amray ummahaatlmu'miniin dhammaan gabdhaha muslimaadka ah na laga rabo inay ka edab dhigtaan oo waa maxay wuxuu yidhi xaafid ibnu kasfiiri ilzamna buyuutakunna gabdhow guryihiinna laazima falaa takrujna likayri xaaja tana ka bixinina gurigiinna baahi la-aanteed idan waxa weyan edabta halkaas lagu amray waxay tahay gabar kasta oo muuminaad ah gurigeeda inay joogto asal sidaas ah gabdhuhu guryahooda inay joogaan oysan ka bixin oo aysan ka bixin ilaa baahi inay u baxdo maahane baahi ay ka maarmi weyne wax u soo adeegaya male waxa weeyaan maalan waa baxay waa xanuunsatay dhakhtaraa loo qaada gurigii qof ugu yimaadoo diintii baraya meeli karto meesha diinta lagu baraanaya ka soo bara salaadii jamaacaday soo tukan ciiddii aadin shay baahiya inuu yimaado maahane waa inaysan iska bixin marka iska wareego xaafaddan soo salaam taas iska aad maya cibaado waxaa gabadha mu'minada waa guriga intay joogay waa cibaado amar allay iyo aayad qur-aanay ku suganta intay gurigaas joogto bixidda ay baxayda waxay u baahan tahay baahiyo inay keento marka gabadha ilaahay rumaysan gurigeeda waa inay joogto gurigeeda waa inay joogto aimada muslimiintu masaladaas inay waajib ku tahay gabdhaha inay guryaha joogaan ay aayaddaas ku celeliyeen ayu tafsiir soo rogba alimaam alqurdubi wuxuu yihi raximah llah wuxuu yidhi macnaa haadihi alaaya aayaddan macnaheedu waxay tahay alamru biluzuumi lbeyt amar gabdhaha la amraa guryaha inay joogaan oo ma waxay gooni ku tahay ummahaatu muminiinkii wuxuu yidhi wain kaana alkhitaabu linisaai nabiyi sala allahu calay wasalam khitaabku habe ku wajahnaado dumarkii nabiga sal allahu calayh wasalam faqad dakhala hayruhunna fiihi bilmacnaa dumarkii kaloo muminiinta mu'minaadka ahana dhammaan xagga macnahay ka soo gelayaan oo saasoo kale waajib ugu tahay guryaha inay joogaan saasoo kale waajib ugu tahay markaasuu yidhi haadaa low lam yarid daliilun yakhusu jamiica annisaa haddaan daliil gaar ah oo dhahaya dumarku guryaha ha joogeen haddaan la helayn aayadda waa soo geli lahaayeen ee ka waran wuxuu yidhi kayfa washariicatu daafixatun biluzuumi nisaa buyuutahunna ka waran haddii shareecaduba ka buuxdo waxa weeyaan in dumarka la amrayo inay guryaha laazimaan shareecadiiaba buuxdaba ayadahan kaliya maaha waa buuxdaa waa buuxdaa waxaana ka mid a adilada tirada badan oo ka buuxda shareecada waxaa ka mid a nabigeenna sugan inuu yidhi sala allahu calayh wasalam min xadiid cabdillahi bn mascuud waxa weeyaan ayaa tirmidi ku wariyey ina almara cawra gabadhu waa cawro uu yidhi nabi maxamed sala allahu calayh wasalam faidaa kharajat istashrafaha shaydaan guriga markay ka baxdo shaydaana usoo hanqal taaga inuu iyada baadiyeeyo inuu dadku baadiyeeyo dayma ay soo baxday guriga ka baxdo shaydaanku indhihiis waa u furay fursay ut nabi maxamed aa yidhi sal l guriga markay ka baxdo istashrafaha shaydaan shaydaana usoo hanqal taaga wa aqrabu maa takuunu birawxati rabbiha gabaru inta ay rabbi ugu dhowdahay wahiya fii qacri beytiha waa guriga jiridiisa salka hoose markay joogto albaabka maaha salka markay joogto rabbi gabadhu markaas ugu dhowda fiiri xadiisku xadiis saxiix imaamu tirmidiya sunankiisa ku wariy soo ma jeedi marka gabarh kastoo muminada saasaa la amraya sidaas ayaa la amraya wuxuu yidhi alimaam maxamed ibnu cali alkarji xujatun fii luzuumi lmar'ati beytaha aayaddan waxay xujo u tahay gabadhu inay gurigeeda laasimto wa tarki baraaxi canhu iyo inay ka tagto suulidda gurigaas ay ka suulaydo waa inay ka tagto gabadhu iska daydo fii maa laa yacnihi waxaan muhiimad u lahayn shay muhiim a maahane shay kale waa inaysan u bixin saasuu yidhi alimaamu ljisaas axkaamu lqur'aanka jisaas axkaamu lqur'aanka wuxuu ku yidhi wa fiihi dalaalatu calaa ana annisaaa ma'muuraatun biluzuumi lbuyuud aayaddan waxaa ku sugan dumarka in la amray oy ma'muurku yihiin inay guryaha laazimaan manhiyatun can ilkhuruuj waana laga reebay inay ka baxaan guryaha waana laga reebay inay dhammaan saas aimada muxsiniintu ad haddaba aayaddaas qur-aankaa xadiidkaas nebi maxamed sala allahu alay slam iska daa inay wax kale u baxdee salaada inay u baxdo iyo inay guriga ku tukato ayuma afdal guriga inay ku tukataa fadli badan salaad inay u baxdo waxaa ka roon inay guriga joogto kawar salaad inay u baxdo welidaasa daraaddeed uu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam salaatu lmar'ati fii makhda'iha gabadha qolka jiifka qayb ka gooniy oo gooni loo sii xidhay inay salaada ku tukato a afdala min salaatiha fii beytiha inay qolka weyn dhexdiisa ku tukato waxaa ka fadli badan qayb gooniyoo qolka jiifka laga sii xidhay inay ku tukato taasaa ka sii fadli badan markaasuu yidhi wa salaatuha fii beytiha afdal min salaatiha fii xujratiha bersada inay ku tukatana waxa waa qayr badan qolka jiifka inay ku tukato saasa waa qayr badan meelba meeshay ka fogtahay u qayr badanta sanadkiisu waa jayid uu yidhi xaafid ibnu kaiir sanadkiisu waa jayid imaam axmed waxa wey waxaan rabaa abu daawuud aana sunadka ku wariyey abu daawuud ayaana sunankiisa ku wariyey idan aayaddaas qur-aan iyo axaadiistaas iyo adilo kale iyo fahamkaas culummada iyo ma iswaafaqayaan gabdhaha baarlamaanka lagu daro ya ma iswaafaqayaan gabdhaha xuquuqdoodii hala raadiyo ha la raadiyo burjikaday kufil noqdeen ma burjikadaad kufiltihiin soo baxa ya ma iswaafaqayaan kallaa uma kallaa wallahi isan iswaafaqay wallaahi isan iswaafaqay maxaa yeele baarlamaan gabar ku jirtaa guriga ku jire ya waa inay kuraasta wax kala dhacday baarlamaanka taagnaata soomaa waa inay agga ka qaylido ha sax banaana laga rabaa waa inay wafdi u baxdo ha waa inay agga diyaaradda u raacdo wafdigaasaa loo dira guddiga baarlamaanka iblahay ku jirtaa soo ma jeed waa inay agga u baxdo waa inay agga u baxdo waa inay agga u baxdo waa inay agga u baxdo waa inay dhex taagnaato waxa weeyaan halkaas ka qaaqlaydo oy afalata jaqjaqjaq halkaas ka tiraado idaacadaha taagnaato idan waxa weeyaan waa ismuujintii jaahiliyada waana dhaqankii gaalada ya arrinta noocaasa hal maado wax lala yaabo maahan nasiib darro waata wax lala yaabose maahan gaaladu inay gabdhaha ugu baaqaan soo baxa guryaha ka soo baxa xaqii niyaa maqan xaqii niyaa maqan soo baxa waxa weeyaan burjikada ku fil noqonina iska dhiciya inay gaaladu yidhahdaan wax lala yaabo maaha sababta waa cadowgeeni waa cadowgii ilaahay waa cadowgii diinta waxay dareemayaan ummad marka la fasahaadina meesha laga fasahaadiye yaqaanin ya meesha laga fasahaadiye ayay yaqaanin nabigeenna subanaa noo sheegay sala allahu calayh wasalam ummaddii waxa weeye fasaadkii ugu horreeyey reer banu israiil ku dhacay inuu xagga dumarka uga yimi ya ina awala fitnatin fii bani israa'iil kaanat fi nisa ina awala fitna fitnadii ugu horreyda diinta ay ka baadiyoobeen reer banu israiil dumarkay ahayd fattaquu dunya wattaquu nisa nabi maxamed aa yidhi sala allahu alay slam marka ayagu way yaqaaniin ummad marka la balaabi'ina diintooda meesha laga galo inay tahay xagga dumarka marka jaqjaqja in afar iyo labaatanka saac ay idaacadaha iyo joornaalka iyo meel kasta kala qayliyaan dumarka xuquuqdiisa ha la soo saaro dumarka burjikada ayay ku fil noqon waa la fahmi karaa gaalada laakiin waxaan la fahmi karin ee ayaan daraa waxay tahay dad diin sheegana urur diineed sheegana eele maya diinta iyadu ma diidana ha diinta iyadu ma diidana in gabdhaha ay jaga qabtaan yaa diiday uu leeyahy wuxuu ku fashilmay siraacii ka dhexeeyey gaalada iyo muslim meeshii ku jabay wuxuu is yidhi haddaad iska soo mutuxdo oo tira waa xaaraan ma bannaana waa ku dhibtoone markaasu wuxuu rabaa mabda-oodii inuu diin ka dhigo oo iska dhigo nin diintiisiina haysta ha mabda-oodii inuu diin ka dhigaa taasa waxa la yaabaa ayadaana ka shar badan ayadaa ka shar badan mideeda kaleeto nebi muxamedaa yidhi sala allahu calayh wasalama lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'a ma liibaanaan qoom dumarka talada u dhiibto nabi maxamed aa yidhi sala allahu calayh wasalam ya baarlamaanku waa maxay ma mas-uuliyad hoosaa waa mas-uuliyadda ugu sarrayda qaabka iyo mabda'a ay ku dhisan yihiin dowladaha dimuqraadiga soo ma waa hay-adda ugu sarrayda abaa la yidhahdaa hay-adda sharci dejinta abaa la yidhahda soo ma waa hay-adda ugu sarrayda soo ma marka meesha ugu sarraydaa loo dhiibay somacnida maaha meesha ugu sarrayda loo dhiibay idan ma liibaanayo marka qof kasta oo muumin ah iyo gabar kastaoo mu'minada waa inay ogaadaan waxa weeyaan gabdhaha ha la soo saaro guryaha ha laga soo saaro doorashada ha ka qayb galeen baarlamaanada ha galeen wasaaradaha ha galeen golaha deegaanka ka qayb galeen inay tahay dhaqankii gaaladii hore inay tahay dhaqankii gaaladii dambe inay diinka ilaahay beri ka yahay waa inay ogaadaan gabadha marka muslimadaahay allah subxaana wa tacala isagaa shala ku abuurtay adoon wax jiraan wax jira asaga kaa dhigay ayadoo nolosha lagugu aasayana isagaa aayado qor-aan soo dejiyay in lagu aasao inay xaaraan tahay xaqaaga iyo xurmadaaba isagaa ku siiyey sharaf iyo karaamana allah kuu yeelay laba maadoo iskuma keenayo inaad ilaahay addoon u noqoto oo shala ku abuuray maanta ku karaameey berri ku dilayoo kula xisaabtami doono iyo inaad dimuqraadiyadda dhigah u raaricdo oo aad istiraahdo xaqaa kaa maqanoo xaqaagii gaalaa keenaya labadaas iskuma waafaqaydi waa inaad mid doorataa marka waxa kuu roonna waxay tahay inaad raalli ku noqoto xukunka allihii ku abuuray allaha ku risaaqa allaha ku dili doona allah adoo qaawan lagu horkeeni doona allahaas xukunkiisa inaad ku raalli noqoto kaasaa dan kugu jirta beenbeen kuu tarmeed islaamku ma diidin yaa diiday yaa diiday xataa ayadan qur-aanaad diiday hayta yaa diiday islaamku diiday ma beenaad isku qancine naftaada ha khiyaani horta waxaa la qaataa qofku intuu been sheegi lahay ma diidin islaamku inuu islaamku waa diiday laakiin islaam anigu waa ka tegey saasaa la qaataa laakiin naftaada inaad been u sheegto tira islaamku ma diidin say u diidin ha bixinaa lagu leeyahay ha bixin iyo baarlamaanka gal ma iswaafaqsanyihin ya ha bixin iyo baarlamaanka gal ma iswaafaqayaan ma iswaafaqi karaan marka ilaahay inaad uga cabsato waxa weeyaan qof kastoo shacabka muslimiinta ka mida uu arrintaas ogaado inay tahay dhaqankii gaaladii hore inay tahay dhaqankii gaaladii dambe inay tahay fasaadkii ummadda iyo diinta ma garatay gabadha sharaf waxaa ugu filan inay gurigeeda joogto yaa ilaahaaba boqorad ka dhigay gurigeeday joogta lagama raba biil waa in la guri loo diyaariya waa in sariir loo diyaariya iyo waxay ku seexatay joodari waa in lagu biilaa waa in dhar loogu gadaa waa in wax kastay u baahan tahay oo la awoodo halkaas loogu keena taasaaba sharaf mise waxaa sharafa inay kuraasa isla dhacaan iyada iyo nimanka islaamada ajnabiga acuudu billaah ilaahay looga cabsado walaalayaa waxa weyn arrintan waa wax laga booyo runtii wax lagu qosnamaan waa wax laga booyo soo maa waa gabdhahani soo moogdi waa walaalehen soo maa marka wax qofka iimaan kaluu ka booyo wey oo la mureela dilaaco soo ma jeedid gabar kastoo marka mu'minaad ah waa inay kuwa kale u naseexaydaa nafteedana waxa weeyaan ilaah xukunkiisa ay raalli ku noqotaa casiizad wey gabadha casiizad wey ilaahay xaqa uu siiyey xaq ka sarreeya ma jiro yaa xaq ka sarreeya ma jiro qof xaq ka sareeya ku siinaa ma jira qofkii yidhaahda wax meel ka sareedaan u wadaa wuxuu rabaa macnaheeda waa inuu duleeyu rabaa waqarna ku sugnaada gabdhaha mu'minaadka ahow fii buyuutikunna guryihiinna ku sugnaada waxaa weeye iyadana qatar kaleetaa oon rabay inaan baraarujiyo waxa weeyaan gabdhaha qararafkaa qararaf waxaa la yidhaha gabdha oo safra oo waxa weeyaan ganacsada iyagu waxa weeyaan iskuma haystaan inay wax ka halaysan yihiin horta gabadha waxa u roon inay iska joogto oo hadda waa cilaad inay guriga joogta soo maa laakiin hadday safarkii ka maarmi weydo waa in maxram la socda waa waajib marka ma iswaafaqayaan gabadha inay qararafna noqoto maxramna ay wadato mar walba ma badna hayda maxramka iskala socdaa badanaaba gabdhaha qararafka qararaf waxaa la yihahdaa gabdhaha badeecaday gobolkaas ka soo qaada gobolkaasay geyne haddana gobolkaasay badeeca ka doone marka maalinka ismaayo usii sidaa maalin hargeysa usidaa maalin boosaaso ma badno marka gabdhahaas in maxram la socdo sida xaqiiqada soo maa lagu yaqaan bal diinteennaba inay maxram ka mid yahay dadkaba inay og yihiin ma moodid maba moodidba soo ma jeedid ilaahay iyo qiyaamo gaba rumaysanayay safri nabigaa yidhi sala allahu alay waslm iyadoo maxram la soco ilaahay iyo qiyaamo gabadhay rumaysan waana fasaad badan meelaha uu ka dhaco marka qararafka ha iska daayeen gabdhuhu ganacsiga kale hadday ka maarmi waayaan oo ganacsi kale ay gelayaan waxa weeyaan waa inay qararafka iska daayaan ilaa qararaf gabadhii safar joogtaa maxram joogtaa male badanaaba marka ilahay inuga cabsado maxaa yeele marnaba ma bannaan gabadhii inay safarto ayadoon maxramkeedu la socon ilaa xaalad daruura waa maxay waddan gaalay joogtaa inay hijirooto waddan muslimiin aaday rabtaa maxram waa weyde biijmaaci lmuslimiin waa u bannaanta hele diinteedii la cararayda markaas khalaas markaasay bannaanta xajka ma aadi karto gabadhu maxram la-aan hayta qararaf xajkaysanba aadi karin oo nabigu u diiday sala allahu calay wasalam soo ma jeeda marka ilaahay in looga cabsado weye waqarna gabdhow ku sugnaada fii buyuutikunna guryihiinna ku sugnaada walaa tabarajna ha ismuujinina tabarujaljaahiliyati gaaladii ismuujinteeda oo kale gaaladii alulaa horreeday jaahiliya waxaa la idhahdaa waxa weeyaan kufrigii ka horreeyey islaamku wixii ay ku sugnaayeen dadku qabla alislaam ma ognahay jahli weyn ahayd jahliyaa loo nisbeeyey jahli weyn oo diinta laga jaahiliya ahayd marka jaahiliyadii hore say isku muujin jirtay ha isku muujinina waxaa loola jeedaa gaaladii hore say isku muujin jirtay bal fiiriya gabdhaha iyaga hidiya dhaqanka waxa loo yaqaan iyo fiiriya gaaladii hore qaala muqaatil ibnu xayaan xaafid ibnu kasiir wuxuu yidhi muqaatil ibnu xayaan wuxuu yidhi watabaruju annahaa tulqi lkhimaara calaa raasiha hagoogtii ay ku qarsa laheed daamanka iyo surka iyo qoorta ay gadaal iskaga rideen soo ma jeedid walaa tashuduhu fa yuwaariya qalaa'idahaa wa qurdahaa wa cunuqahaa hagoogtiis ku xiri mee madaxeedii oo soo raaricin mee si ay ugu qarsato dahabka qoorta ugu xidhan ama kuusha iyo dhagaha iyo qoorta haddii gabadha qoorteedii muuqato luqunteediia muuqato ma ujeeda dhagaheediina waa muuqdaan waa taasaa jaahiliyaddii hore jaahiliyaddaas bal fiiriyo ims jaahiliyaddii hore haddaad maqasha gabar haddaad aragto qoorteediia muuqato ya gaaladii hore saasay ahayn siday gabadha qoorteeda loo arko quruxdeeda dahabkay xidhanee surkeediia muuqato gabar dhuunteedii surkeedii muuqato waa taasaa jaahiliyaddii hore ma inaad taqaan moogtahay waxa laguu sheegayo jaahiliyaddii hore gaaladii hore waa kuwaasa dhaqankooda sidaas markaasaa gabar socon inta loo soo xidhaa lel waa hidiye dhaqankii soomaaliyeed ummadda soomaaliyeeda gaaladii horea xayta waa hidiye dhaqankii acuudu billaah muslim weeye ummaddan muslimka hidiye dhaqankoodii waa jalbaabkaas wixii aan jalbaabkaas ahayn oo qaawnaan iyo qoor muujin ah waa gaaladii hore sidaasayna diintu u caddaynayda marka sidaas yay yeelin gabdhaha muminaadka yay yeelin gabdhaha mu'minaadka qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wa aqimna salaata salaada ooga gabdhaha muslimaadka ahow salaada ooga bahaarada ilaaliya waqtiga ilaaliya oogidda waa in salaada shuruuddeedii la ilaaliyo arkaanteedii la ilaaliyo waktigeedii la ilaaliyo khushuuceedii la ilaaliyo salaadii sida nabigu tukada loo tukado sidaas weye sidaas weeye weliba salaadaha waxaan baraarujinayaa mar kale salaada subax oo hadda waktigan ceelasha aan joogno waxa weeyaan waktigeeda ka hor dad badanu tukadaan marka gabdhaha muslimaadka oo kalba ha ka digtoonaadaan iyay la tukan muadiniinta salaada ka hor adima salaada hadda waxaa la adimaa waktigeedii ka hor in badan ilaa in masaajidoo dhan maaha alxamdulilah qaar badana waktiga ilaaliya waxaana soo socota bidca la yaab badan oo ah muadin salaad adimay oo la yidhi natus salaaddii subax meeshay ka dhalatoo adid oo le halkan miyay ahayd isagaa adimay oo yidhi salaaddii waa dhalatay ka warran waa adimay markiis adinkii dhammaadaa la yidhi natus waxa aad adintay meeshay ka dhalatay halkan maalinku maalina lagaa raba waxaa dadka tusayda maaha wax la arki waayo bil dhalanayda maaha maalinkiiya lagaa rabaa maalin waxaan ahay laguma tukan kara salaada subax maalinta waa maalin habeen lama tukan karo ma ansaxayo maalinaa la tukada salaada subax maalinkii natus halkan habeenku usii socdo iyo meesha maalinku ka imaana markaa taqaan markaasuu le tanaaba shawca isagaana adimay waa dhacab bal xaladan xaladan nin culimmada waaweynee ka mida magaalada duruusta ku akriya hal masjid oo la tukadaan waayo wuxuu ihi kan la tukada lama arko salaaddiina ragcuma tukaday mana la arko salaaddii ma dhalan waan ka tegey masaajid kalean tegey ragcadii ugu dambeedu ku jira lamana arko waa ka tegey mid kalean tegey markaasuu ka baxay markaasay wax yaru dhalatay markaasaan keligii iska tukaday waa saaka salaaddii subaxeed soo ma jeedaan meeshaasaa la maray marka ilaahay inay uga cabsadaan muadiniintu waxa weyn salaada adinkeeda weeyaan gabdhahana ay hubsadaan salaada subax ayay gurigooday joogaan alxamdulilahi markay hubsadaan waxa weyn muadin nuucaasa waa inaysan ku tukan ee markay hubsadaan markaas inta sumaystaan kadib salaadooda subax iska tukadaan iyagaa yaqaan rag usa yeelaayaan wa aqimna salaata salaada ooga macnaha raggana waajibay ku tahay salaada subax inay ilaaliyaan iyo sida ee waxaan ula jeedaa macnaha ayaga masaajidkiya waajiba inay ku tagaan soo ma marka xil dheeraada laga rabaa in masjidka ay la hadlaan oo yidhahdaan war salaadaadna tujeeda na tus muadinka laazim waa inuu dadka tusaa waxa uu tujinayo marka salaad aan loo jeedinoo la tukana ilahay looga cabsado ma ansaxayo ma tukan qofkaas hadduu ka hor salaad allahu akbar markuu leeyahy haddaysan dhalan ee intuu salaada ku jiro ay dhalato ma ansaxaydo salaada allahu akbar hadday xataa horumarto waa in waktiga allahu akbar kaad leedahay waa in la hubaa salaadda inay dhalato waa in la hubaa marka ilahay in looga cabsadaa la rabaa waaqimna asalaata salaada ooga wa aatiina zakaata sakada siiya dadka xaqa u leh wa aticna allaha ilaahay adeeca wa rasuulahu rasuulkiisa adeeca inamaa wax kale maahan yuriidu llaahu allah wuxuu rabaa liyudhiba inuu tagsiiyo cankum xaggiinna arrijsa qurunka ilaahay qurunka kufriga iyo macaasida xunxun ilaahay inuu idinka tagsiiyuu rabaa ahla albeyti ya ahla albeyti beytka nabiga dadkiisiiyo oo wayudahirakum uu inin dahiro tadhiiran dahirid wadkurna xasuusta wadkurna xasuusta maa yutlaa waxaa la akrinaa fii buyuutikunna guryihiinna lagu akrinaa min aayaatillahi ilaahay aayadihiisa xaale uu yahay iyo walxikmati axaadiistii nabiga ina allaaha alle kaana wuxuu ahaaday latiifan mid turid badan khabiiran oo xog ogaal ah wallah subxaana wa tacala aclam sal allah wslam wbaaraka calaa nabiyina moxamed casharkan waxbaa ka dhiman macnaha darsiga danbaan ku dhammaystirayna oo qayb dhammaan maan sharxin